أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon howlgal khsaari lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya wilaayaadka jubbada hoose iyo dhulka islibiyadda kenya xoogga ku haysato ee soomaaliya dagaallo lagu hoobtay muddo laba isbuuc ah ayaa ka socda deegaano ku dhow magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa howlgallo kala duwan ka fuleeya dalka maali mu'asasada alkataayib ayaa baahisay sawirrada weerarkii cagmarinta ahaa ee sida ba-aan loogu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud dowladda kaafirada kenya ayaa walaac ka muujisay dhaqaale la'aanta soo wajahday howlgalka gaalada midooda afrika ee soomaaliya munaasab lagu sugootinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bokool mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay ayaa ka qayb galay xafladda gebagabo u ahayd tartan cilmiyeed loo qabtay dadka waaweyn ee wax ku barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada buulfulaay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtaa taariikhdii jirguna ay tahay kuwii labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya wilaayaadka jubbada hoose iyo dhulka ay siliibyadda kenya xoogga ku haysato ee soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay weerareen xero maleeshaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin deegaanka tuulada udow ee hoos tagtaa deegaanka kamboniya ee xadbeenaadka inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dagaallo lagu hoobtay ayaa muddo labo isbuuc ah waxay ka socdaan deegaano ku dhow magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkani haya wararka ka imaanaya gudaha dalka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo lagu hoobtay maalmihii lasoo dhaafay ciidamada xabishida itoobiya iyo jabhadda mucaaradka oramada oo ku dhex maray deegaano ku dhow magaalada caasimadda ah ee adisababa ila wareedyo madax bannaan ayaa ku waramaya in ka badan lix boqol oo askari inay ku dhinteen dagaaladan oo muddo laba isbuuca ka soconaya deegaano wax ka yar boqol kilomitir u jira caasimadda adisababa askartan faraha badan ee lagu laayay dagaaladan ayaa lasoo warinayaa inay isugu jireen ciidamada militariga itoobiya booliska iyo liyu booliska oromada oo isku dhinaca iyo sidoo kale maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka oromada ee loo yaqaano o l a sida ay xogtu tibaaxayso dagaaladan ayaa badankooda ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada waqooyiga bariga iyo galbeedka shawa halkaasoo jabhadda oromadu ay weeraro xooggan kula beegsatay ciidamada dowladda saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada xabishida itoobiya ayaa la xaqiijiyay inay ku nufwaayeen dagaaladan waxaana ka mid ahaa taliyihii ciidanka liyu booliska oromada weeraradan ayaa ku soo aadaya xili maamulka abay axmed uu bilaabay raaf xooggan oo lagu ururinaya dhallinyarada kuwaasoo si qasaba loogu qorayo ciidamada iyadoo isbuucyadan u dambeeyey ay cirka isku sii shareertay xiisadda colaadeed ee ka dhex aloosan maamulada itoobiya iyo eliteria waad mahadsantahay abu xasaan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa howlgallo kala duwan ay ka filayay dalka maali warbixinta warkani waxaa haya walaalka khaalid xasan ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada galbeedka qaaradda afrika ayaa maalmihii lasoo dhaafay fuliyo howlgallo lagu beegsaday maleeshiyaadka xukuumadda ridada maali iyo kuwa murtasiqada ruushka ah maalinnimadii shalay bayaan ka soo baxay azalaaqah ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay weerar kamiin ah u dhigeen koloyan ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda abumaako oo ku socdaalayay gobolka aseygo weerarkan ayaa lagu dilay ilaa sagaal askari halka ay mujaahidiintu kusoo qaniimisteen hub isugu jira nuucyada kala duwan isla gobolka saygo ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarka miin ah u dhigay maleeshiyaadka ka tirsan xukuumadda ridada maali iyo kuwa murtasiqada ruushka dhanka kale mu-asasada azalaaq ah ayaa faafisay sawirada gaadiidka lagu gubay iyo sidoo kale bakhtiyada maleeshiyaadkii lagu dilay weerarkaas mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey weerarada ay ka fuliyaan wadamada burkina faso iyo maali weeraradan oo u badnaa dhabagalyada ayaana sababay inay joogsadaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada maleeshiyaadka labadaas xukuumadood waad mahadsantahay khaalid mu'asasada al-kataib ayaa baahisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay ee degmada celdheer ee wilaayada galgaduud bashiir muxidiin awayman ayaa warbixinta warkani hayaah aroornimadii hore shalay oo jimco ahayd halyeeyo ka tirsan ciidanka mujaahidiinta ayaa weerar cag marina waxay ku qaadeen ilaa sagaal xero oo maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen gudaha iyo duleedka degmada ceeldheer wilaayada islaamigaha ee galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya halyeeyada mu'asasada alkataayib ee looga bartay soo bandhigidda jabka fagaaraha dagaalka ku gaara cadowga allah ayaa durba baahiyey sawiro ku dhow konton xabo kuwaas oo suurad ka bixinaya ama soo bandhigaya khasaaraha culus ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii xasbinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud sawirada waxaa qayb ka ah meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan xeebta magaalada ceeldheer kuwaas oo badankood rasaasta mujaahidiintu ay haleeshay iyagoo firxad ah oo fagaaraha dagaalka kasii cararaya sidoo kale waxaa sawirada qayb ka ah gaadiid isugu jira cabdibiliyaal iyo kuwa waaweyn hub iyo saanad laga furtay murtadiinta iyo xeryihii murtadiinta oo si buuxda gacanta ay ugu dhigeen geesida towxiidka sawirada ay baahisay alkataib waxaa sidoo kale lagu daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo raayada towxiidka ka taagay bartamaha degmada ceeldheer sida aargada degmadaasi iyo mujaahidiinta oo si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada oo dhan waxay ahaayeen sawiro shaafiyey laabta muslimiinta ku nool dalka iyo dibaddiisa kuwaas oo ay soo bandhigeen halyeeyadan ka tirsan fariiqa iclaamka si gaara geesyada kaamirmaanada oo fagaaraha dagaalka ka soo gudbiya itusoo itaabsi taasoo laga fahmi karo wixii shalay cadowga allah ku qabsaday degmada ceeldheer waxaana macarakadii ceeldheer ay ku biiraysaa macaarigta ay diiwaangelisay taariikhda maadaama cadowga allah looga dilay kow iyo lixdan askari halka ay kaga dhaawacmeen laba iyo toddobaatan kale iyadoo intaasay sii dheereed gaadiid kuwa dagaalka ah iyo khanaa'im fara badan oo lagu soo furtay macarakadaasi waad mahadsantahay walaalka abu ayman dowladda kaafirada kenya ayaa walaac ka muujisay dhaqaale la-aanta soo wajahday howlgalka gaalada midooda afrika ee soomaaliya mar kale khaalid xasan ayaa warbixinta warkani hayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya musaaliya mudafaadi ayaa ka hadlay walaaca dowladda kenya ka muujinayso dhaqaale la-aanta baahsan ee soo food saartay howlgalka afrikaanta ee soomaaliya ee yusom wasiirka ayaa soo hadal qaaday in kenya ay saameyn ku yeelan doonto amnigeeda haddii aan la xallin caqabadaha dhaqaalo ee hortaagan howlgalka afrikaanta ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda kenya ayaa sheegay in caqabadaha uu hadda wajahayo howlgalka yusom oo wiiqi karo maleeshiyaadka ridada islamarkaana keeni doono in mujaahidiinta al-shabaab la wareegaan guud ahaanba soomaaliya dowladaha reer galbeedka ee maraykanka iyo yurub ayaa horay u diiday in ay bixiyaan dhaqaalaha ku baxaya howlgalka afrikaanta ee soomaaliya taas oo walaac xoogan ku abuurtay dowladaha afrikaanta ee qeybta ka ah howlgalkan waad mahadsantahay khaalid munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada teeglow ee wilaayada islaamiga bakool sida uu ku waramayo cabdiqani maxmed
للنون إن تسكون وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna maamuusayey siddeed iyo toban arday oo dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday deegaanka biyoley ee hoostaga degmada tiyeglow munaasabada oo ay ka qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxaa ugu horeyn kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culimada muslimiinta marka qur-aanka waa kalaamullaahi subxaana wa tacaala ilaahay kalaam shaynaa walkuwiin ma leh ilaahay ay koonkan abuuray khaaliga eh makhluuqaadkan abuuray ilaahay ahaysiyey samaawaadka arada ahaysay yacni hadal sheegu ilaahay subxaana wa tacaala may qof fadl badan yahay si ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaliga ah makhluuq yahay qof fadl badan yahay yaa ilaahay kalaamtiina qof fadl badan yahay kalaamka makhluuqaadka dhammaan marka ilaahay qur-aan jey adduunya aakhira la kiliibane adduunkana dada hanuuniye khayrka dadka hanuuniye aakhirana jannaada ilaahay laka deere saa dab aayadana inka akhriyaa akhriyowshe markan taa ka ajar laka hela si rasuulka sal alay wasalam sheegay meera rasuulka sal alay wasalam laakiin akhriyo xaraf kitaabka ilaahay kamid ah mayliya xasanaad iyo leeyahay xasanadana bicashiri amhaaliyahu xalki hasana xarafba tuman hasanadaa ilaahay dadanka jaaziye markaa sameera rasuulka meeraw alif laamiin iswadato xaraf halinkow meeraw laakiin mee alifka harafkow laamkana harafkow miinkana harafkow xalki harafna waa tuman ajar alif laamiim shileediye soddon ajarow waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran katiira laakiin xikmo la siiyo mayba la siiyey khayr badan la siiyay ilaahay subxaana wa tacaala intaasi kadib waxaa taariikhda madarasada oo kooban iyo maraaxisha ay soo martay goobta ka jeediyey macalinka madarasada abuubakar sidiiqi deegaanka biyoley macalin xasan macalin xuseen madarasadan mayba la asaasay kun afar boqol afartan iyo lamaadi hijriya marxaladooyin badan maanaha marti marxaladan haddii la marow oo madarasadan abubakar sadiiq waa dafcadii lamaadu dafcadii hor tumi afar arday ahaayeen dafcadii lamaad hadduun maraan tumi isiyeed ardayu ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka mahadsan awood unalanima ah ilaahay ha niin suurtgeli ilaahay mayba ku tugana inuu un mayba waa ninka awaalmari meeli inka faydh ardayda qalinjabise ayaa bandhig cilmiyaad si weyn ay ugu riyaaqeen waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda kusoo bandhigay والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير القرآن نور القلوب ومصباح الصدور كما قال سيد الأنام إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن الصحيح فعلينا أيها الحاضرون وخاصة الطالبين والطالبات معاهدة القرآن وختمه مرة في الأسبوع كما كان أكثر السلف الصالح وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أضلقها ذهبت متفق عليه وأختم كلماتي بقول صاحب الجزرية والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم ugu dambeyn qaar ka mida waalidiinta ayaa hadallo kookooban dhankooda madasha ka jeediyey madarasada abuubakar sadiiq dadkii oo awlaado oo kajarti waalidiinshu hayni ana ilaahay khayr hasinkajaasi ilaahay wiina waa hay tahay camalkan istusma kuweela ki ilaahay linka dhowaada allah kuweela ilaahay wiina waa hay tahay ilaahay raliisna allahna sii dadki intii hana booqati khayr allah hanka jaazi intii oo owlaade oo macallinkun diinta bartay ima tarbiya haydin ilaahay u siini muraadsiya fi dunya walaakhirat allah ka sakhra assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله ما إلهي كما أحد يعني أنتو أنتي أنتو كوريت أنكو هايسن كتاب إني بولان خيان إني كتاب كبهايسن ما لكن ما إلهي جمعة دي إيه أنا القرآن كي إني كور كافد إني كور كأخري هاي الحمد لله رب العالمين محدث إلهي الله waa dufcadii labaad ee ka qalinjabisay madarasada abuubakar usidiiq ee deegaanka biyooley madarasadan ayaana ka mid ah madaarista lagu xifdiyo qur-aanka kariimka ah kuwa ugu tayada wanaagsan deegaankaasi mahadsanida cabdiqani ugu dambeyntii muslimiinta wilaayada islaamiga baay ayaa ka qayb galay xafladda gebagabo u ahayd tartan cilmiyeed loo qabtay dadka waaweyn ee wax ku barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada buulfulaay bashiir muxidiina waa iman ayaa siyaama qaadaya هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع xafladdan oo ahayd mid si aad ah loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay howlka xafladaha usaama degmada bolofulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana lagu soo bandhigayey natiijada tartankii loo qabtay ardayda dadka waaweyn ee wax ka bartaa dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan taasoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan tartankii loo qabtay ardayda ayaa ka koobnaa ilaa iyo afar majmuuco oo kale ah asmaa bintu abibakar sawda bintu zamca safiya bintu xuyey iyo zaynab bintu jaaxsh ugu horreynna waxaa xafladda ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya isagoona sheeqa bogaadiyey dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ku aadan juhdiga uu ku bixinayo waxbarashada hooyooyinka ku xihan goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabkan saasal ha mara jiri naftataydii una soomaaliya anaad weliba unawa muslimiin anaad shibhigaasaytii shibhul maw'uuda qabday gabartahay la dilnee laakiin walba ha dili jiri tacliin ma jiran walbarasho ma jiran weliba may la aaminsanaayo caqiide baadile oo kuri iyo gabar haddii dugsi laslajeeyile kii gabarta ka fahma badana ka burja adagdaa gabarta dugsi waxay karaabay kuriyata laysadana walaari jiri dhaqanhumadaasaa la aaminsanaayo laakiin geega ilaahay mayna tusay gabdhihii oo geega kaalantiyo qaadadahaya waanuhaan haddanta ka haraysanyin aragahaytan walbaradahayan gabdhihii waay culumtii sharciga iyo baradahayan maadigii iyo baradahayan khayrkii iyo wanaaggii oo geega bani'aadan horumarka deyrafadii thaqaafadii qaadadahayan laaskalabahay marka alkibaarana shakoy dadka yaryaraayaan leymee dadka igu wiineen badan lankoy waago walaalaha maktabu tarbiya wa tacliim ilaahay ah ka abaalmariya khayr allah sida juhdigii iyo sacyigii iyo wadaan allah ka abaalmariyaa dadka igu wiineeni waako iyoona wal tuubiye wal wanaaji walmabaradou beenley walaasayti marka walaalayaal tacliinta sayti iyo wanaagga sayti ka qiib qaadaneen oo walaalaha maktabu tarbiyati wa tacliim marbadana sheegi galbagayna ilaahay og khayr allah siinsii ilaahay subxaana wa tacaala sacyigiin mashkuur allah ku weel gabdhihii gabdhowan haayeen haafado roogeen oo iska dhaadhaasiyen walmabaradaana lahaayeen iyo weelan kayfidana roogeg khayr allah siinsiiye walana sacyigii mashkuur allah ku weel walana nabigan calayhi salatu salaam aree man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faa'ilihi waari intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey maamulaha madarasada alfurqaan xafladdani maanta waxaa loo qabanayaa arday oo marka ku jireen beryahan musaabaqo ay soo qabteen maktabka tarbiyada iyo tacliinta walaayada islaamiga ee baay gaar ahaan qaybteeda haddaan joogno walaayada ee degmada buulufulay ee madrasada alfurqaan marka musaabaqada waa musaabaqadii labaad oo hadda loo qabanaya ardayda ka socota madrasada alfurqaan qaybteeda tacliimulkibaar musaabaqadii hore waxay dhacday rabiicu thaani sanadkii lasoo dhaafay hadda waa musaabaqadii labaad oo loo qabanayo ardayda tacliimulkibaar gaar ahaan dumarka musaabaqadani waxaa gelay ilaa afar majmuuco oo ka kala socday qaybta dumarka waxay kala ahaayeen majmuucada asmaa binta abubakar sidiiq iyo majmuucada sawda bintu zamca iyo majmuucada safiya bintu xuyey iyo majmuucada faraad zaynab bintu jaxsh afartaas majmuuco ayaa waxaa u dhexeeya musaabaqo oo loolan adag ay dhex mareen ardayda waxaan leenahay ilaaha abaalkiina ha gudo juhdiga aawadiin halkaa marka kasii wadashaan marka dhammaan inta ka soo qabgashay xafladdani waxaan leenahay ilaahay marka abaalkiina ha badiyo juhdigiina oo ummad u haysaan ilaahay marka ajar idinka siiyo xubno kala duwan ayaa madasha xafladda ka hadlay waxaana ka mid ah guddoomiyaha guddiga tartanka isagoona faahfaahiyey qaabka u socday tartankan iyo majmuucada ay guusha raacday majmuucatu zaynab iyo majmuucatu sawda iyo maalintii saddexaad xaniis baheen lamadaas majmuuci maalintii khamiistaha ay tartankeena iska kooyeen tartankan tartan eed iyo eed xiisan leewahay majmuucatu sawda su'aaloy caadiga ah la weydii may ku jawaabeenaa toddoba su'aalood yase tooseen ku jawaabeen majmuucatu sawda majmuuca darajaatiha may naqatay tuman iyo shan daraj majmuucatu zaynab bintu jaxash yaana may la weydiiyey ha siyeedkii su'aalood caadigaha la weydii may ku jawaabeen aha siyeedkii su'aalood la weydii ku jawaabeen hal ku faa'iidayseen haleen oo majmuucda kala gift meelas may kasbatay majmuucatu zaynab tuman iyo todoba daraj majmuucooyinka marka qaab kastaan tartamaayeen sanadkii labaad ayuu si toosa u socdaa tartankan xiisaha badan ee uu agaasinkiisu leeyahay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaada islaamiga ah ee baay haddaba maxay tahay ahdaafta loo qabanayo tartankan iyo miraha laga dhaxlay musaabaqada maxaa loo qabtay musaabaqadan waa markii labaad oo la qabanayo musaabaqadan waxaa loo qabtay waxay tahay horta awalan in gabdhaha muslimaadka lagu dhiirigeliya alqiraa'a waalmuraajaca inay wax akhriyaan wax iska soo diyaariyaan ku talagalaan inay musaabaqo gelaayaan waxaa kaloo loogu talagalay musaabaqada loo qabtay التشجيع على الإلقاء قفك إنه أود ويشا إنه واحد جيديني كرا حد واحد أركينا مسابقة هوري تن فارق أدوين أو دحية أو تن حد مركي قبل ده حد ليسو مجا هذا مجموعة ذي كسعطة كدي من سؤاش مجموعة ذي لا ترتميسو سؤاش يس وحي وشيقيسا بصوت هادئ ونظيف أيضا وحقوف هجرين معناها إله سبحانه وتعالى وحوي ديسين إنه عمل كاس نجا أقبله إذن كان إذن بركة إن شاء الله تعالى وحنلقط لقلي إن شاء الله تعالى جوائز بإذن الله تعالى قبلها ولا لها نجا مسلمات كان إن شاء الله تعالى إلا سيو wuxuu ahaa barnaamij ku bilowday qaab isugoodin oo majmuuco kasta ay soo bandhigayeen diyaargarowgooda iyo waxa ay rajeynayaan ugu dambeynna waxaa madasha xafladda lagu abaalmariyey afarta majmuuco iyo sida ay kaalmaha u kala galeen majmuucadan ku horreyd waa zaynab binti jaxsh kaalinta koodiya qaadatay abaalmarin hangme baan hellay lacag diirasa konton dolar amriikiyan majmuucada labaadna maba jaa'isaha aan hellayan sooda binti zamca ah afartan dolar majmuucada saddexaadna asmaa binti abibakar ah iyo majmuucada afaraad sufaya binti xuyay labadaas majmuuc maba isla galayna kaalinta saddexaad waana soddon dolar iyo jaa'isaha aan helen baaraka allahu fiikum qaar ka mid ah dumarkii ka qayb qaadanaya barnaamijkii tartanka ee lagu qabtay madarasada alfurqaan ayaa dhankooda cabiray shucuurkooda ku aadan musaabaqada iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaan noo magacaa ilaaro umu cabdulaahi majmuucadayna waa zaynab bintu jaxsh dhiirigelinta xeedayeedan qaylata maasha allah geeka haflada ahniin gebagawaawti maasha allah ilaahanka mahadiyaan walaayada baay alislaamiya noo geekaana taaliimul khibaar eedii eedan ahniin dhiirigeli andalus xarunteeda degmada buulafulay ayaa si gaara u tabinaysay tartankan muddada uu socday kaasoo xamaasad iyo xiise gaara u sii yeelay tartamayaasha daawadayaasha iyo dhegaystayaashaba wuxuu u ahaa tartankan mid wax badan ay ka faa'iideen maadaama lasoo bandhigay juhdigii xagga waxbarasho ee la geliyey waalidiinta ku xiran madarasada alfurqaan
وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع ويشنف الأسماع
walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalos xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu